deegaanka baliboclo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada wasiil ee koonfurta gobolka muduga ayaa waxaa soo gaaray boqolaal qoys oo saameysay abaarihii inta badan ka dhacay gobolada dalka maamulka deegaanka baliboclo iyo odayaasha dhaqanka ayaa booqday qoysaska waxayna kala kulmeen qoysas badan oo saameyn biyo la-aaneed ka haysata deegaanka qaar ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanka baliboclo ayaa waxay ka hadleen baahiyaha biyo la-aaneed ee ka jirta deegaanka waxaan kaliya uga xogwaal ka ahay waxaan ka mid ahay dadka reer miyiga ah ayaan ka mid ahay waxaa haddii ilaahay qadaro awalna aan ku deganayn saddex boqol oo qoys awal baan ku deganayn saddex boqol oo soo qaxdana waana dul timid odayaasha balibocole oo hoos tagteen degmada wasiil anoo afkooda ku hadlaya waxaan ka cabasho ka nahay biyola'aan biyola'aan dad deegaana oo meesha deegaan u ahaa iyo dad soo baarkacay intaba biyola'aan baan ka hadlaynaa qaar ka mid a maamulka deegaanka balibocol iyo kan degmada wasiil ee koonfurta gobolka muduga ayaa waxa ay ugu baaqeen hay-adaha iyo dowladda inay gargaar ay soo gaarsiiyaan bulshada ku nool deegaanka dad badan oo soo barakacay ayaa ku soo siyaaday awalna cid badan baa deganeed ciddaasi waxay ka soo barakacday cimaamad shabeellow sameyne gowrac ayay ka yimaadeen marka waxaan codsanaynaa annakoo waxaa weye maamulkii iyo maxkamaddii iyo odayaashii iyo guddigii meesha deegaankan balebocle in meesha laga soo gaaro weliba kal dambeed baa lagu jiraa waa xilli waxa weeye dambe oo qoraxdu ay kulushahay oo weliba soonqaad ay tahay waxyaalaha marka loo leexinayo meelaha kale oo qofka muxsinkaa waxaa kaloo deegaanka jooga dad badan oo soo barakacay oo dagaaladii ka dhacay shabeellow wixii ka sokeeyey deegaankan bay ku soo barakaceen waxaan mar labaad iyo mar saddexaad annagoo ah maamulka degmada wasiil ka codsanaa dadka muxsiniinta ah ee jaaliyadaah ee dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba dadkan waxay u baahan yihiin biyo waxaan saa ka aragnaa baraag aan dhammayn shan iyo toban gees oo shamiito ah lagu dhisay ayaa dadkaas isku yimaadeen mararka qaar waxaan xallinaa dhibaatooyinka ka yimaada dadka xooleyda ah oo isku qabsanaya biyahaas biyara dartood waxaan codsanaynaa biyaha laga maarmo insha allahu tacaala waxaan codsanaynaa dadkaas in laga soo gaarsiiyo ceel deg deg ah si kastaba haatee bulshada ku nool deegaanka baliboclo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada wasiil ee koonfurta gobolka muduga ayaa waxay bulshadan ay dareemayaan baahi biyo la-aaneed ee ka jirta deegaanka iyagoo hay-adaha iyo dowladda intaba ay ugu baaqeen in gargaar deg deg ah la soo gaarsiiyo